أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo in ka badan labaatan askari oo murtadiin hayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo maanta ciidamada mujaahidiinta ay kula wareegeen deegaan hoostaga degmada aadan yabaal kataayib al akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka ridada ayaa qiray in maleeshiyaadkooda iskaga carareen deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe haweenka ku dhaqan degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa habeennimo talaada afarta bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan in ka badan labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo ciidamada mujaahidiintu ay maanta kula wareegeen deegaan hoostaga degmada aadan yabaal ciidamada mujaahidiinta waxay maanta dagaal culus kula wareegeen gacanku-haynta deegaanka boosreeri ee hoostaga degmada aadayabaal ee wilaayada shabeellada dhexe dagaalkii maanta waxaa ku dhintay laba askari oo murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay labaatan iyo saddex kale oo murtadiin ah waxayna sidoo kale mujaahidiintu dagaalkaasi kusoo furteen toban iyo saddex qori dhanka kale dagaaladii maanta ka dhacay duleedka deegaanka ceel cali axmed ee lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa lagu diray toddoba askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay lix kale waxayna mujaahidiinta kusoo qanamaysteen shan qori ak iyo afartan iyo toddoba iyo hal qori oo b k m ah kataayib al akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalkeen abu xasaan
filimkan kooban ee ay baahisay kataayib al ikhbaariya waxa uu soconayaa muddo ku dhowaad afar daqiiqo waxaana la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo weerar ku qaadaya fariisin maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen deegaanka masegawaay ee wilaayada islaamiga ee galgaduud
سل الأمجاد واستفتي الإبابة ضعفاء ثم راء ثم دابا من الأبطال تخبر عن جنود في أرض العز تنتهج الفداء سل الأمجاد واستفتي الإباء وحاء ثم راء ثم باء weerarkan oo ahaa mid kooban ayay mujaahidiintu kula wareegayaan fariisinkii murtadiinta iyagoona ka dultillaabsaday qaar ka mida meedadka maleeshiyaadka ridada kuwaasoo ka soo muuqanaya filimkan ay baahisay kataayib al ikhbaariya الأبطال تخبر عن جنود بأرض العز تنتهج الفداء جهاديون جهاديون waxaa filimkan lagu arkayaa oo ka soo muuqanaya gaari booyada oo mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen kadib markii ay isaga baqacarareen maleeshiyaadkii ridada gaarigaasi oo ugu dambeyntii dab la qabadsiinaya sida filimka lagu arkayo
جهاديون مختالون فخرا على الأعداء نزهو كبرياء إذا طال الظلام على ربانا سطعنا في جوانبها ضياء جهاديون مختالون فخرا على الأعداء نزهو كبرياء إذا طال الظلام على ربانا qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa qanimadii mujaahidiintu ay ka heleen goobta dagaalka kuwaasoo u badnaa saanad ciidan sidoo kalena qayb ay ka ahayd mooto labalugaaleey ah oo murtadiintu ay ka carareen جهاديون سطعنا في جوانبها ضياء ستعرفنا إذا ارتفعت رؤوس لغير الله لا ترضى انحناء وتعرفنا إذا شامخت نفوس filimkan ay baahisay kataib al ikhbaariya ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyey kataib al ikhbaariya ay baahinaysay aflaam kooban oo muujinayay jabka maleeshiyaadka murtadiinta ku soo gaaray weeraradii ay ku soo qaadeen ku dhaqanka shareecada raxmaanka iyo khasaaraha murtadiinta ku gaaray meedaanka lagu dagaalamayo
جهاديون أرباب المعالي إذا نودوا يلبون النداء ألا فاسمع حداءهم mahsaned abu xasaan saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka ridada ayaa kiray in maleeshiyaadkooda ay iskaga carareen deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cali yare murtad xasan cali nuur shuute oo ka mid ah saraakiisha ciidanka kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray in qaar ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta ay isaga firxadeen furimaha dagaalka saraakiil iyo askar ayuu sheegay inay isaga baxeen jiidaha dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe oo toddobaadadii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ay ka wadeen howlgallo xoogan maleeshiyaadka ka firxaday jiidaha ayuuna xusay inay xabsiga dhigeen xilliga uu hadalkaasi sheegayay ayuuna u khudbeynayay maleeshiyaadka murtadiinta si uu uga cabsi geliyo xabsi haddii ay ka firxadaan rasaasta mujaahidiinta furiinimada loo xira waa yani qof ciidan inaan dhahno fulay waa waa ka xun waa arrin ma ma aha isqaadanaysa ciidan waa iyo fulan waa barki asaad doonto ciidan inuu qaatay mogta oo tababar galo qora loo dhiibo kuwa oo oo baxsaday oo xamar aaday waa xirxiran yihiin xaggay ku xiran yihiin inta liyo horinahaa iska tegey qofkii tagay inuu dhinto kalaha laga soo qaadaa qirashada murtadkan ayaa ku soo aadaysa iyada oo xaalada culusa ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka riddada ee ku hor sugan la libaaxyada tawxiidka waaliga wilaayada shabeellada dhexe sheekh yuusuf kabaka tukude ayaa waraysi uu bixiyey maalinkii shalay ku sheegay in mujaahidiintu ay xoreeyeen dhul dhan laba boqol kilomitir kuwaasoo isugu jira magaalooyin iyo deegaano haweenka ku dhaqan degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari ونقول لإخواننا المجاهدين الذين يراغمون الأعداء في كل الجبهات ويحرسون بيضة الإسلام في شرق xafladan إفريقيا oo ay soo abaabuleen isbiru, haweenka saabiru, muslimaadka ah ee ku isbiru, dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taas oo ujeedkeedu ahaa wareejinta hadiyad kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha dagaalka cadowga lagu horfadhiyo munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale culimo waxgaradka deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada taas oo ka dhacday dhismaha hoolka cusub ee khadiija binti khuwaylid ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah hawsha la iskugu yido insha allahu tacaala oo ah jihaadka ilaahay ee socda in wax lagu darsado ruuxii ku darsada dhaqaale ruuxii ku darsada xooggiisa ruuxii ku darsada carabkiisa ruuxii ku darsada qalbigiisa ruuxba waxbuu ku darsadaa insha allahu tacaala marka ilaahay subxaana wa tacaala ikhlaas ha idinkaga dhigo hawshaa maanta ha u soo diyaariseen inaad kaga qayb qaadataan idinkoo gabdhihii bu-aale ilaahay subxaana wa tacaala ridihiisa iyo jihaadkiisa ilaahay subxaana wa tacaala dembigiinna iyo kii waalidiintiinna allah ku dhaafo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa munaasabadii haweenka bu'aale ay sahayda ugu wareejinayeen ciidanka mujaahidiinta iyagana goobta ka hadlay meykalaasuu mahadnagaa xabliisasuu xilqaamanoo juhudcaykay beesan suu mahadnagna insha allahu tacaala ilaahay maysuun ku tuugnaa weli isow beesan miisaankisow aakhir ilaahay hanka kabalin insha allahu tacaala gabdhahaas maanta waxa deeq oo meesha yaalla keenay ee ilaahay waafajiyey inay meeshaas keenaan ayaan u mahad celinaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa miisaankooda qiyaamo allah ugu kabo ee geeridoodana shahiid allah ka dhigo ee gabdhaha bu'aale maanta keli ma aha inta goobood inta gooreen meeshan soo istaagay ee alaab noocan oo kale ay bixinayaan lama tirin karo
gabyaagi carays ciise wuxuu yidhi odagu waa hawsha guud ayana hoostay hayaan hooyadu waa lama huraan xaqiiq weeyaan ninkii ay walaashii iyo hooyadii iyo xaaskiisa caagana u tolaan buskudkii timirtiiyo jalbaabkana ka daba qaadaan koobabkayna garabka ugu xiraan ma soo joodsanaya gadaal murug kama qabo mid ka mid ah dumarkii soo qabanqaabiyey xafladan quruxda badan ayaa munaasabadda ku soo bandhigtay noocyada ay ka kooban yihiin hadiyadda ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta walaalaha oon la hadlayo mujaahidiinta ah waxaan hadda idinku soo diyaarinay ee halkan ka muuqda haddaan nahay gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqnaa gobolka jubbada dhexe ee bu'aale caaga tolan waa lix boqol iyo konton timirta aan ugu talagalnay konton iyo laba kartoon oo timirta la yidhaahda saad oon ugu talagalnay mula- walaalaheen mujaahidiinta ee ribaadka ku jira ee furinta taagan waxaan kaloon soo diyaarinay go' ay ka huwan lahaayeen walaalaha furinta taagan ee ribaadka ku jiro ay ka huwan lahaayeen dhaxanta iyo qoraxda oo ah ka kooban boqol go' waxaa kaloo oon halkan ku soo diyaarinay koobkii lagu cabaayey shaaha ay ku cabaayeen mujaahidiinta ay du- la- ribaadka la gelhayeen oo ka kooban laba boqol iyo labaatan iyo laba caag waxaa kale oon halkan ka soo diyaarinay cumaamada ah eh, afartan iyo sideed xaba ah funaanada afartan iyo sideed xaba ah buumayaal labaatan iyo afar xaba ah waxaa kaloon meeshan ka soo diyaarinay saliiddii loogu talagalay walaalaha mujaahidiinta inay qoryaha ku sifaystaan oo ka kooban lixdan caag ah waxaa kaloon halkan ku soo diyaarinay toorriyihii lagu qali lahaa ama ableyda ama mindida sidii loo yaqaanaba gaalada lagu gowrici lahaa ee lagu qari kurka looga jari lahaa oo afar xaba ah waxaa kaloon halkan u soo diyaarinay walaalaheena mujaahidiinta ee ribaadka taagan ee timir ee bahasha loo yidhaahdo shaambada oo ka kooban shan boqol iyo lixdan xaba aan ugu talagalnay inay ku qabaystaan waxaa kaloon u soo diyaarinay walaalaheenna buskud ka kooban toddobaatan loor intaasaan ugu talagalnay ma ahan markii ugu horreysay ee haweenka degmada bu'aale ay sidan oo kale u bixiyaan agabyo kala duwan oo ay ugu talagaleen halyeeyada mujaahidiinta waana hadiyad sannadla ah oo sannad kasta mar ay sidan oo kale u bixiyaan iyagoo gudanaya waajibaadka ka saaran ka qayb qaadashada jihaadka ka socda geyigooda mahadsaned bukhaari guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ee andalus waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu